dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey halo asalaamu calaykum raadiyo weerge dhakhtarka waxa magacaygu ahaa faadimo xaji mawliid oo joogta magaalada beledweyne dhakhtarka waxaan weydiin lahaa tallaalka corona virus maxaa uu faa'iido ayuu leeyahay aad iyo aad ayaad umahadsantiin raadiyo weerge waan idi salaamaya
mahadsanid faadimo xaaji mawliid oo joogta magaalada beledweyne haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii faadimo tallaalka cudurka safmarka ah ee covid nnteenka faa'iidadiisa waxaa ka mid ah waa ka hortag waxay faa'iid u tahay naftaada iyo nafta dadka kula nool waayo waa mid ammaan ah oo badbaadsan waxtarna leh wuxuu kaa difaaci karaa ama kaa ilaalin karaa inuu kugu dhaco cudur daran wuxuu adkeeyaa difaaca jirkaaga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radio ergo waani salaamay dhakhtarka martida ku ah radio ergo waxaa weydiinayaan haggu hagee markii ugu horreysay uu kasoo bilaabnay coronavirusku waiga dhansaashe asalaamu calaykum waraxmatullah mahadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa iyo meesha uu joogo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi cudurkan dilaaga ah ee covid nteenka wuxuu ka soo bilowday dalka shiina gaar ahaan magaalada wuhan alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu maxamed jamaal xiirad jooga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee soomaaliya sidee laisaga ilaalin karaa cudurka corona virus su-aasha labaadna waxa weeye corona virus haddii ugu dhaco ma qaadan karaa tallaalkiisa su-aasha saddexaad aan weydiinaya dhakhtarkan waxay tahay haddii uu kugu soo jiro cudurka corona virus ama aad astaamihiisa isku aragtid ma qaadan kartaa tallaalkiisa aad waa mahadsantiin radio ergo mahadsanid maxamed jamaal hire oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed cudurkan safmarka ee covid nteenka waxaad isaga ilaalin kartaa in gacmaha la yska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsiba mar iyadoo lagu dhaqaayo saabuun iyo biyo kor ka socda in la xirto ayaa wanaagsan ganfuru xirkii iyo gacmo gashiigna iyadoo layska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo ayaa wanaagsan booqashooyinka in lagala fogaado ama in laga fogaado ayaa wanaagsan goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhikudirirka shineemooyinka aroosyada iyo wixii la halmaala in la raaco ayaa wanaagsan talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka su-aasha labaad oo ah cudurkan covid 19-ka haddii uu igu dhaco ma qaadan karaa talaalkiisa haa waad qaadan kartaa talaalka cudur covid 19-ka xili kasta goob kasta waad ku qaadan kartaa su-aasha saddexaad oo ahayd haddii aad isku aragto calaamadaha cudurka covid 19-ka ma qaadan karaa talaalkiisa haa waad qaadan kartaa talaalka safmarka ee cudurka covid 19-ka mar kasta intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allah hayna dhowre dhamaatiir